dadka degan kaamka shabeelle ee magaalada beledweyne weli kumid ayna dadkii xaafadoosha kubogtaaladii fataxaadii ku dhiidi magaaladaasi meelaas oo la sheegay intii uu ku dilaaceen cuduray uu kumid ayn shuwin biyoodka uu la-aday dadweynbu sahridii maamulka iyo ardayda iskuulka alfoola ka barada caafimaadka iyo waliba deeqniska jarta daawo iyo daaweyn iyo deersiina dadka ku nool kaamka shabeelle si loonka horseeda sii faafitaanka cudurka shuwin biyoodka maadaama dadka iyo ayn aanoo danyareh oo markaasi aan awoodna in iyo qarashaadka daawada iyo iskubiyana doogumid ee dadkii ku faa'iidaystay deeqda daawada iyo baaritaanka caafimaadka iyo weliba umahadnagtay maamulka iskuulka alfa iyadoona sheegtay intii baahi weyn qabeen adeegan la adeersiiyey daawadaadna soo gaarsiiseen aadaad ugu mahadsantihiin boqolkiiba maamulka iyo ardayda huulka alfa aado aadaan oogu baahneen waana raadinayne maamulaha iskuulka alfa ee magaalada beledweyne khayri cabdulaahi faarax weliba uusa ku hadalay deeqdan iyo deersiyeena kaam shabeelle waliya niskajarta iyo guud ahaan muhiimadda elata inta dadkaan xiliyada haatow la garab surmaa anigoo ah maamulaha guud ee iskuulka alfa iyo ardayda caafimaadka ee markaas wax ka baratay iskuulka alfa oo markaas samaysay isxilqaan si markaas bulshadooda reerhiinan waxay ugu qabtaan khaasatan dadka masaakiinta aanan awoodin inay dawo ay iibsadaan runtii waxaan soo booqonnay kaam shabeelle waxaan insha allah hadduu layirahdo halkaasna kuma ekeen doonno magaalada oo dhan meel kastoo insha allah dadka masaakiinta ay ku noosha ayaan insha allah aan booqan doonnaa ardaydii iskuulka iyo macallimiinta iyo maamulka waxay iska kaashteen insha allah sidii dawooyin bilaasha ama lacag la'aan ay u gaarsiin lahayn dadka walaalahooda ah markaas ay waxyeeleeyeen daadadkii kadibna markaa halkaas ay ka dhasheen jadeeco iyo sidoo kale daadadka alxamdulilah waa meeshii koobaad oo maanta aan soo gaarnay waxaana keennay deeq dawo ah oo markaas dhowr tan ah alxamdulilah bulshadii waan ku caawinay waana siinay aad baan ugu mahadcelinay sidoo kaleente maamulka gobolka iyo bulshada kale ama ganacsatada iyo inta markaas aqoon-yahaniinta waxaan ugu baaqayaa in bulshada masaakiinta ee walaalahiina markaasaan u fidino gargaar ayadoo sidaan ognahay aniga waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khaasatan waxaan leeyahay xarun caafimaad ee markaas si gaara aniga aan kaga shaqeeyo intaan ognahay labada isbuuc oo hadda la soo dhaafay inta aan diiwaan gelinay ee markaas dhimashada waxay gaaraysaa ilaa iyo soddon iyo shan caruur ayadoo in ka badanna markaas ay jiraan xarumaha kalente la gaarsiiyey marka waxaan leeyahay walaalahayna aan u gargaarno haddii aan nahay ardayda iskuulka alfa iyo maamulka insha allah si wada jir walaalahayna waxaan insha allah deeqtaas waan wadi doonaa meelo badan intaan ka badan insha allah waa booqan doonaa dadka degan kaamamka kiyaalaan duleedka magaalada beledweyne iyo waliba hadda wajahan xaalad adag oo dhiniga caafimaadkae weli markii la sheegay intii cudurka shuwan biyoodka usa ka dilaacay taasoo haliska ee bulshada meelasee ku noolaa